أمطري حبا وطهرا يا سما واملئي الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذ أن بللت أرضنا بالغيث عادت للصفا أمطري حبا وطهرا يا سما واملئي الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذ أن بللت أرضنا بالغيث عادت للصفا بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa qeybtii toddobaad ee barnaamijka badqabka cuntada oo aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
أمطري غيثا مغيثا نافعا سح خيرا جاء من رب السماء أمطري سقيان ماء دائم جللينا واغسلي عنا العنا qaybtii hore waxay bidhaamisay muhiimadda waxsoo saarka iyo dhulka ugu ballaaran ee uu tacabka xooggiisu ka socdo oo ah wilaayaadka islaamiga ah qaybtanna waxay soo gudbinaysaa arrimo soo jiidasho leh oo ku saabsan beerashada inkastoo hagardaamooyin badan lagu hayo ummadda soomaaliyeed si looga hor istaago isku filnaansho xagga cuntada ah haddana dadkeennu kama suulin inay dhabar adeegayaan oo hamigoodu kordhayo islamarkaana xoogga saarayaan dhanka tacabka si ka badan sidii uu ahaa shan sannadood ka hor dalka waxaa ku soo laabtay qurbajoog badan oo u dhaqaaqay wax soo saarka kadib markii dalalkii ay ka yimaadeen ay ku soo arkeen habka ay ummaduhu ula harjadayaan nolosha iyo sida uu dalkoodu hodanka ugu yahay beer qodashada qurbajoog dhowr ah oo ku soo laabtay magaalada muqdisho iyo gobollada dalka waxay magaalooyin badan ka hirgeliyeen beeraha casriga ah ee loo yaqaan green houseska iyaga oo soo saara miro iyo khudrad suuqa wax weyn ku soo kordhisay intaa waxa dheer dad kale oo dibadaha ka soo laabtay oo samaystay beero nooca qadiimiga ah ee horay loo yaqiin aqoon-yahan jaamaca waxa uu sheegayaa in dadkaasi ay mudan yihiin dhiiragelin iyo in looga mahadceliyo dowrka ay ka qaadanayaan wax soo saarka dalkooda maxaa yeelay waxay la yimaadeen hal abuur wanaagsan oo waxtar u leh dadkooda nooc kasta ummadda soomaaliyeed ee guud ahaan haween ha noqdaan rag ha noqdaan oday ha noqdo oo hadda isxilqaamay oo xataa tabcay dhul aan waa- waagi hore beere ahaan jirin tusaalahaan hadda kasoo qaadatid somalilan oo galo gobolka waqooyi galbeed ilaa buuram ilaa togdheer ilaa sanaag hadda maanta beeraa laga sameeyey dadka dadaalay wadaan xataa bari kasoo qaad boosaaso kasoo bilaaw ilaa soo gaarsi gaalkacay ayagana beeraa laga sameyna dhulkaas cadi caana laga yaqaanay ee dadaal ayay wadaan koonfurta usoo gudub ilaa muqdisho hareeraheeda muqdisho waagii hore qudaarta waxay uga imaan jirtay oo keliya magaalada afgooye oo sideed iyo labaatan kilomitr oo kale u jirta ayaa balcad hadda laakiin muqdisho gudaheeda iyo nawaaxigeeda ayaa beere laga sameeyey waxyaalahaasoo dhan waxaa arkaysaa dadkii oo ishilqaamay oo dhulkii beeraha sameeyey yaanyadii salaatadii oo kale salarkii oo kale taasi marka waxay u madan tahay in dadkaas loo mahadceliyo sii wada dadaala qurbajoog tacab ka bilowday wilaayaadka islaamiga ah oo aan kulamo iyo xiriiro isgaarsiineed la sameynaya ayaa waxay inoo sheegeen in halkan ay u doorteen ammaanka garsoorka hufan iyo qabyaalad la'aanta faadumo cabdiraxmaan axmed oo muddo dheer ku noolayd dalka maraykanka ayaa waxa ay beer aad u baaxad weyn ka samaysatay jubbooyinka gaar ahaan degmada saakow mar aan booqasho ku tegay beerta waxaa iiga muuqday inta badan dalagyada ka baxa dalka oo si qurux badan loo tacbay inkastoo aanan marin qayb walba oo beerta ka mid ah haddana weyninka ay qabto dartii muddo qiyaastii ku qadaran saddex saacadood ah ayay nagu qaadatay inaan dhex marno oo aan sawirro iyo waraysiyo ka qaadno saddex qof oo ka mid ah dadkii meesha joogay waxaana beertan ay shaqo abuur u noqotay tobannaan qofood faadumo oo ah qof lixdan sanno jir ah ayaan wax ka weydiinay hijradeeda iyo waxa ay ku qabto beerta ay samaysatay waxaana iyadoo aad u qiiraysan ay ku jawaabtay sida tan alxamdulilah ameerikaan ka imaaday manasooti marka ilaahay mahad i shukran u sugnaatay dhulkaynada hooyaa imaaday caafimaadna waan ka helay awal caafimaad daraa iiga helisay hadda maasha allahan ku yiri soomaali aragtideeda caafimaadka ku jirta wax kale iska dhaaf aragtida soomaali aad la daristay hataa caafimaadka ku jirta marka alxamdu alshukru dhulkan caafimaad weynna waan ka helay shay oo tacab weyn waan ka helay oo basasha mooska cambiga saytuunka dalaq fiicanaan ka abuuri beertan kolley muddo ayaan dhexdeeda ku soconnay cabirkeeda waa intee dhiirka lix boqol waaye gudahadeedana waa saddex boqol oo mitir oo saandhaaf ah waaye waa dhul yar maaha laba matooraa saaran hal matoor maaha laba matooraa ka waraabinahaya markii aad joogtay maraykanka maxaad qaban jirtay shaqo maxaad haysay waxaan sameyn jiray dambiilahan farshaxaanka dambiilahan dhow jiray oo dambiisha awduna ma aha dambiir oo dun dunyo faaridan ku samayn jiray dambiilaha aad ay u gadmi jireen keligaa unbaa shaqaysan jiray hadda laakiin adiga ayaa lagu shaqeeyaa anaab lai shaqaynayo hadda hadda maasha allah ummad ilaahay dhan labaatan iyo sideed qof ay hadday yar tahay labaatan iyo sideed qof ay ii joogtaa oo aad shaqo abuur u samaysay haa shaqaboor u sameeyey oo ii shaqaynahayaan waa labaatan iyo sideed qof marka dareenkaaga ka waran dareenkayga farxadkayga farxad buu dhaafsan yahay wallaahi wallaahi oo bilaahi aad baan uga farxansanahay dalkaynada dalkaynada hooyo ilaahay hanoo dhisa beerta waxaa kugu yaala dhowr xafiis aa dhowr xafis waxay igu taalaa kow number one xafiska la dhisi kan buu ahay duru ahay inta beerta dhinacaasaa jirtay markii ka dambe waan ku daray haddana weli sii wadaa geedgoos hadda geedga-adaa lagu jiraa hadda sadaan hadda sadaan soddonta ab aa hadda shaqaalan geli oo ii geed qaadahayaan dadka ka shaqeeya beertan waxay inoo sheegeen inay horumar u arkaan shaqo abuurka taasoo daboolaysa baahiyaha qoysas badan waa kan midkood oo inoo warramay isaga oo yaambadiisa garabka ku sitaa Een, waxaan ku sheekaynaa faa'iidaan horta kaar allaha siiyo maamadaana noo abuurtay ilaahay kasoo kow idaa iska leh tan kale annaga dad badan baan nahay labaatan iyo sideed qof baan ka joognaa beerta oo shaqaale ah hadda aniga saakii salaadii shaqadii ballaahanta ku jira yammadee waad aragtaa marka daqli badanoo ijaabo lehna oo naga soo galaa intaa kadib faadumo ayaa waxay u gacan haatisay soomaalida qurbaha ku nool si ay u bilaabaan horumarka ay maanta iyadoo ku tallaabsanayso waxaan usoo jeedin lahay wadankayna hooyo inay kasoo noqdaan caafimaad ahaan wadankayna ka caafimaad badan ee aruurta naftirkooda wadankayna u fiican ilmihii inta waa lagu adag yahay diinta la barayaa tarbiya islaamiya la barayaa maasha allah waxaan jeclaan lahay inay soo noqdaan oo dhulkaynada ay iska tabcaan Ka- dhulkaynada caafimaad oraacda hataa iska daafe oraacda hadda caafimaad ay leedahay fitamiin d ay leedahay oraacdaynada xagga oraacda fitamiin ma leh kaniin fitamiina la qaadanaa bil kasta kaniin fitamiinaan qaadan jiray aan naftirkayga aan kula hadlaya indhaha xagga qabow ayaa jira dhaqdhaqaaq ma jiro socod ma jiro adigoo ma- jiim ayaad aadi jirtay oo biro mayaad qaadqaadi jirtay maxaad samayn jirtay jiimkaasaa la aadayaa sidii bishkileetiga ama albaha loo wadaya jirtaa oo la fuulaya oo sidii bishkileetiga ama la-ad meelaad fadhiisanaya macnaha sidii xididada xididada ka fidi lahayeen garbihii oo ma arkina jirkii uu iska aruuri jirka saadihii dhan ay iska aruuri saadihii markaa iska aruuri hool ma qabsan karat markii dambe saa u fadhida u fadhida depression aan kugu dhacaya adiga dhan wiswisi waxuu ka galaya fikir xisaab aan lahayn heer waxaan gaaray sideed sano meel soomaali lahayn aan deganayay soomaali aragtideeda caafimaadka ku jirtaan weeri markaan soomaali aan la darsi haddana kasii daran dalkaynada hooyo markaa imaaday soomaali umatuna amaha dhan waa walaalahayda dhinaca diinta walaalo ku nahay ee dalkaan walaalo ka nahay maasha allahan ku yiri waa wadankayna wadan la heli karo maaha adowga allaha naga qabta cabdiraxmaan xoogsade oo ay waalid u tahay hooyadan ayaa waxa uu inoo sheegay inay wax soo saarkooda u haystaan suuq fiican beerta suuqay leedahay beerta suuqeeda waxaa ka mid ah qofka hadduu wax sameeyo waa loo imaan laakiin haddaan waxba samaynin yaa u imaan beerta waxaa ka mid ah muuskeeda oo kale beerta looga yimaada gawaari fara badan aa u yimaado oo beledka ka soo baxo baydhowo ka yimaado oo halkan yimaado laga rara ayaa jiro gaariga kor iyo hoos baa la rarayaa ilaa kismaayo min xamar buu u socdaa af midow buu tegi waa min mashaariq arda maqriba muuskaaga haddayba kuwa uu beerta dhexdeeda lagu gataa annaga hadda muus muus beerta maba geynaba waddankan waa qani ilaahay subxaana watacaala magnakiniyey amni baa yaallo istiqraara yaallo wax kuuga xadgudbay ma laha wax wax kaa hoogay ma laha wax maanta intee sotaa ku dhahay ma laha sagaal sac weyn haddaa soo baxda beertaada imanaysaa waxaasoo dhan ilaahay subxana watacaala ku mahadsan waxaa- waxaa noo keenay kala dambeenkii iyo kitaabkii ilaahay hore dabaqay ayaa lagu helay beertan ayaa ah mid muddo laga shaqaynayey lagana fakarayay dhulka ay ku taallo waxaana webiga laga soo fogeeyey masaafo dhan qiyaastii boqol mitir haddaba waa maxay sirta ku jirta horta beerahan oo hadda maalan jiimadan oo lasoo fogeeyo adablaha la keenay oo kaleto tayna camal dhabal faa'iido waay waxayna faa'iido u tahay basasha oo kale haddaad ku baxdo biyo kaa gooy maayo fasalaa imaado biyihii makaa jarayaan geleyda oo kale biyo kaama galaan muuskan biyo ma soo galo biyaha ma soo gaarahayaanba wax allaay waxaad abuurato ama xilli fasal ha ahaado ama xilli gu ama deer ha ahaato waxaagii waa un wixii ilaahay ku ku siiyey waa badbaadayaan waxaa kale oo jira habeeraley ka soo laabatay dalka ingiriiska ah oo uu ka mid yahay nin lagu magacaabo xaaji aboorey kaasoo beer ka samaystay tuulo hoos tagta jannaale waxa uu keenay cambe aan laf lahayn oo aad u macaan halka sidoo kale uu beeray beriis iyo dalagyo kale malaaq biyey malaaq axmed isna waa nin qurbaha ka soo laabtay oo degmada saakow beero ka samaystay waxa uu sheegay in xilligan uu kor u kacayo hemiga iyo danaynta ay dadku siinayaan beeraha gaar ahaan dadka dibadaha ka soo guuraya wuxuuna soo jeediyey talooyin muhiim ahi soomaalida horta markii hore ma fahamsanayn laakiin hadda eh, sannadan dambe intii ay walaayoyinka waddanka la wareegeen ayaa la fahmay Eh, caalamka waxaad arkaysaa ciid laga soo qaado waddan kale ayaa dhagax inta la jibiyo yaa lagu korshubaa yaa lagu beeraa hadda sacuudigoo kale mar laba kun iyo sagaalkii aan xajka u aaday jiddo iyo madiina inta udhexayso dhul ah yaa la burburinayay oo buuraha waxaa lagu beerayey qorshe la rabay in lagu beero markii aan weydiiyey mashruuca tufaax waana buuro inta la burburiyo ayaa ciid wadaba kale laga soo qaado yaa lagu shubahayay Eh, meelahaasoo kale hadda oo aan tegay sida South Africa oo kale iyadana saasoo kale dhul waxaad arkaysaa buuraa korkoodana ay baaran yihiin dadka hadda gob- waddankaan joogo South Africa gobol dhan ayaa dhaqaalihiisa wuxuu ku xiraya wax soo saarka weliba beeraha gobolkan oo la yidhahdo Western Cape ay dhahaan Cape Town gobolka ugu dhaqaala badan waaye dhaqaalihiisa wuxuu ku xiran yahay beer keliya waxa furuud laga tabco ma xisaabi kartid marka eh, dhulkeenan kan ah oo maanta kaas ka qiimo badan ee aan buur ahayn ee shan boqoloo kilomitr lix boqoloo kilomitr aad arkaysid oo ciid ah oo dhagaxayn marka haddii la oo dhaqaale la geliyo caalamka waxaan filayaa wadamada ugu horreeya xagga wax soo saarka ayaan noqon lahayn maxaa yeelay webigan jubba maanta ee, haddii inta laga leexiyo wuxuu waraabin karaa afgooye marka hadda beerahan ee roobka aan u isticmaalno ee hadda ee, aan misigada ku beerno runtii ee, waa la waraabin karaa maxaa yeelay waa tijaabinay tijaabadiina waa arrin ku guulaysanay sidee loo waraabin karaa waxaa loo waraabin karaa ee tuubooyinkan hadda la xiriiriyo Waa arks- beero qaar oo soo arkasi waa.
ha anaaba sameeyey mar haddii beerta aan sameeyey oon ku guulaystay tijaabadii marka waxaa la geyn karaa in ka fog anada beerteeda boqol iyo waxaa ku jirta soddon tubo ee shan boqol afar kun oo tubo haddii la xiriiriyo waxaan aaminsanahay in oo meel fog la waraabin karo biyuhuna kanaalka waa kaga sahlan yihiin oo kanaalku ee, dhul badan yaa biyuhu u qaadanaya laakiin tubadan matoorka hadday ka soo baxdo meeshii loogu talagalay ay geenaysaa hadinkana haddii guulihiin idiin gargaarsiiyo ummaddan gulfaysa hadday gacan idiin taagto garwayntayaa waxaad qaadatiin godii madiino dhan ku garacda dhulkan gebi ahaan qayrku gaballaxo gacan looma horsado kufaaran wax ku geline
marka laga yimaado qurba joogta waxaa iyana horumar ku tallaabsanaya dadka qaran joogga ah ee horay tacabka ugu jiray sidaasina waxaa suuqyada ka soka laga dheehan karaya booqashooyin aan ku marnay gobollo dhowr ah sida baay bakool shabeellaha dhexe shabeellaha hoose jubbooyinka hiiraan iyo qaybo yar oo ka mid ah gedo abshir cali aadan waa nin beeraley ah oo aanu kula kulannay dhulbeereed hoostaga deegaanka jawaaray oo ka tirsan jubbooyinka waxa uu inoo sheegay inuu horumar ka gaaray tacabka isaga oo dadka ku boorinaya inay qalabka u qaataan soo saarashada cuntada walaalan mayleerey abshir cali aadan waana beeroley ahaa deegaanka gudus iyo beertayna ah oo hoos tago jawaarey ilaahay baa ku mahadsan aan sanadkan mayha ingohey badar oo haddaha qiyaastis ada toban iyo shan loor imiilagaas ah ilaa sisin oo saddex loor ah ilaa laba loor oo geley ah saddex bilood hadde ilaahay baa mahadsan gaala qabo luuwa qabo iringa qabo mooti laha dukaana laha wal beertasan ha ku saari layn waana dhammaantood waxaad ka soo saartay ee beerta aa beertaha ku saaridi walaagasoo dhan hoogay ilaahay inka kaalmay faagay maywaa dadka oo gahootigiyo gaalada iyo meelogaasay hoos rogaan an hoogshayo aamanaano ilaahay tala saaradaano beerasho iyo dalka meeli iyo kulahayan hakanagadaan beertiyo taabadaan oo wali hoogjayo hohore ee ilaahay inka tala saaradaan ha ku saaradaan axmed maxamed cali waa nin dhallinyaro ah oo beer ku leh meel u dhow degmada jamaame waxaan wax ka weydiinay faa'iidada xilligan laga helo beer tacbashada gaar ahaan heerka uu isagu ka gaaray shaqadeedu waa beeraley beeraha waxaa loo qalqaadaa ayagana waa saddex kuwa waxaa la yidhahda adablo waxaa la beertaa xilliyada jiilaalkaoo kale talacagacagaf lagu falaa amasena si ay dadka gacantooda hadday la dhaci karaan oo kaleete waxaa kuwa oo kaleeto lagu beertaa geley sisin digir ayaa ka baxa xiliyada roobka ayaa la beerta ayagana kuwo kaleetana waa kuwa dhisheega biy webiga biyihiisa markay fatahmaan oo biyo bixiyo god ama dhaay iskugu tagaan ay dadka raacdaan waxaa lagu beera ayagana sida qudaarta oo kaleeta nyaanyada bocorka baamiyaha wixii doonaan dadka iskaga beertaan ilaan dhulba wax diidi karin oo wax walba iskaga baxa kuwo kaleetana waa kuwo matoorka la saaro iyagana lagu beerto waxa doonta aa ku beeranayso sida qudaarta noocyadeeda kala duwan basasha barbarooniga liinta ansalaatada mooska oo kaleeta ka baxo macnaa had meelaha naga aan joogno waxaa u badan sida labada saddexda nooc waa la isticmaalaa dadka moosay beertaan wax walbay beertaan annaga laakiin hadda eh, shaqo ahaanteyda ana waa taan aan fasho waa midda roobka ama xilliyada biyaha ay baxaan la fasho waxaan iska beertaa sida geleyda iyo sisinta iyo digirta aan iska beertaa waxaad inoogu warbixisaa faa'iidada ay leedahay beertu maasha allah haa waxyaalo fara badan hadda la taaban karay annaga magacis faa'iida hadda dhulka ay leedahay waxay tahay wax baanka magacisi xoolaan ka samaysanay adduunaan ka samaysanay guryaan ka dhisanay wax walba ay hadda magacisi alxamdulilah annaga aan haysanaa nimcada ay leedahay lama soo koobi karo waa nimco aad iyo aad u weyn waa ninkii oo ku dhex jira unbaa garan karaa waxaad beeratana saddex bilood waa sagaashan cishi wax ka yar taada kaleetana suus galley weligiis muusan gaarin soddon ama wax lamid ah muusan gaarin suus galley shan kun inta todoba kun iyo lix kun ayuu joogi jiray hadda islaamka siduu u imaaday oo haayadihiina laga mamnuuce suus galley wuxuu marahaya soddon kunuu shirin loorkii waxaa laga lix boqol oo kunoo shirin dhulkaaga wax ka soo baxlaa wax kale laguma keenin waxa ad waxaa lagu yirahda aado isku tasho nin kale ha ku tashanin ee ciddii ku beeri jirta taa- gaaladan waxay samayn jirtay ee xilliyada oo loo baahan yaha ama dalaga ama dadka ay kuleelada ahayn waxba ma keenaan oo xilliga nimca ay ku jiraan oo badarkoodii waxooda uu soo dargale unbay badar kale ku dul keenaan sidii xoolahoodii dhulka loo dhigo lala dagaalo islaamku markuu imaaday hadda waxaa loo soo kaca dhulkii dhulka hadda aan joog jubbooyinka waa dhul aan caadi ahaynin oo carasan waxaad ku ridana diidaynin walaal waxaan kule dhulkaaga yaa ku anfacay wax gaal laga keeno weligaa ha ku tashan ee ada isku tashan insha allah
ku garacda dhulkan gebi ahaan qayrku gabalaxo gacan looma horsado kufaaran wax ku geline inta badan beeralayda siiba kuwa jubbooyinka iyo baay iyo bakool waxay inoo sheegeen inay u kaydsan yihiin dalagyo u soo go'ay afartii xilli roobaad ee lasoo dhaafay taas oo ka dhigan inay haystaan kayd laba sannadood ah mid ka mid ah beeralayda oo aan la kulannay isaga oo la soo baxayo qayb ka mid ah kaydkiisii hore kuna beddelaya dalag cusub oo u soo go'ay ayaa waxa uu yidhi shaqada geegel in wedmaal iyo maqaaya haddii baan iskadaara booraha fooli are shaqada geegel in shuquloyno misigo oonay too bakaar horahaytay deertun deertiye bati yaadli in shuqulahoy tiyeedaayta hadda shaqadii hayna shaqada hadda kijino taas eh badarkumay bahaayay adalamasinna oo kalaa duugunyo dhulka kijiri abnamay balin welay godalin qodi dhulka hoosa ligili dhulka hoosa keedka haay hadda dhulkiyala hakubii haddana way sii shuqulooy dhayaalika dhikaay sitiyalika isticmaallo fade
marka eh, badar markuu kuu soo go'o kii hore ayaad soo bixinaysaa haa kii hore yaaba biye kii haddaha bay usubka haya dhulku giliye kii hore yaaba biye kii isuga haya may kawelay banaanka biye kii isticmaale walila gadi walila aamdhatiyo kii usubka haya haddana way keediye saasa ka dhaqmaan beeralaydu waxay midhaha ugu badan soo saaraan xilliga dayrta sidaa darteed waxaan suldaan biyay weydiinay sirta ku jirta arrintaasi Ee, hadda waxaan joognaa xilliga dayrta ah adduunka horta kama jirto ee, laba fasal oo roob lagu goosto marka waa nimco ilaahay na siiyey annaga in ee, laba fasal oo aan la waraabinin aan goosano marka ee, xilliyada labada fasal midna waa guu midna waa dayr waa kuwa aan la waraabinin kuwa aan la waraabiyana xilli waliba waa wakti male iyagu Ee, marka dayrta inta badan wax soo saarka wuxuu u badan yahay midhaha ee, sida masagada beeraha roobka ah maxaa yeelay waxaa waaye xilliga dayrta waxaa masigada loo bartilmaambasanaya waxay tahay waxaa baxaya miro fara badan oo duur ka baxo marka cayayaan fara badan oo wax u dhima masagada ayaa wuxuu helayaa mirahaas u cuno inta badan miraha duurka ka baxo waxay baxaan xilliga dayrta guuga inta badan miraha ma u badno marka eh, sida shimbirahoo kale cayayaanka duuloo kale marka mirahaas ay ku mashquulayaan sidaa awgeed ayaa dadku waxay aad marka diiradda u saarayaan dadka oo beeraha roobka ah masagada maxamed jimcaale khayre waxa uu tacabka ku jiraa muddo kontameeyo sannadood ah waxa uu sheegay in qofkii beer tacbada oo daacad u ahaadaa uu helayo nolol aad u qiimo badan horta adeer taariikhdeeda beer haddaan kuu soo qaado muddo aan u malaynayo konton sano camal in laga joogo ayaa tabaca aan tabci jiray waddanka dhul xare dheere la yidhaah ka tabci jiray xoolahan ka soo gadnay loodaan ka gadnay xoolahan ka gadnay ayaa abaarihii dabadheer ku dhammaaday beer waxaa faa'iida lagu qabaa waxaan xisaabnayn oo aakhiraya adduunaa laga helaa waxa weeyaan ninka boqol tacab leh maalan oo deegaankaanaan ka hadlaya boqol tacab nin kale oo beertaa tabcadaa toban carruura waxay ku koraan ma yaqaan ayagaa soo goosanaya godadkuu ka buuxinaya wax yar oo goosaar u raadinaya beerta godadkeedii baa buuxa geelow ka gadayaa aribow ka gadayaa sadaqow ka bixinayaa waxa weeye ninkan ilmihiiyo iska koray buu arkayaa waa ninkaas hodan wey waa nin hodobmay weeye oo ilaahay hodmiye weeye beeru waxa weeye nin leh nin nasiib laha beer yeesha adiga seed uga faa'iidaysataa aniga waxaan uga faa'iidaystaa alxamdulilah beer waxaan ku leeyahay halkan magaalada geeskeeda ku talo haddaad seexato ateenada waa arkaysaa waa aqabka garoore meesha la yidhaah afartan tacab weeye waxaan uga faa'iidaystaa sisintaa iga baxda waxaa iga baxda waxaa masagada la yidhaah ama moordiga la yidhaah waxaa iga baxda galleydoo haddayba ku taalla digirtaa ka baxda qarahaa ka baxa waxa weeye xoolaha ii jooga waxa gudaheeda ka baxa ayladankiisa ayaa ay cunaan suuqaan ka gataa qashinkii wixii aan sii gataa waxsootaa wax laga sheekayn kara ma kuwa maanta hay-adaha aaday iyo gaalada meeshay joogto dadna beeroodii waa la tabcanayaa dadka qaxootiga jira dadna geedaa ka baxay hadday maanta tabcadaanna waxa weeye taajir bay ahaan lahaayeen meesha ay maanta tuugsanayaan maanta xoolaha baadiyaha daaqaya iyo dukaamada iyay wax ku yeelan lahaayeen waxaa hadalkaa baaqii si ay beera la ogaado isbahaysatay beeraley baad ku dhaxashaahe bukaar waxaa la duugaa hadday bawda dhididaahe booriyo habaas bay kacshaambilaha jiilaale baalcadiyo salool bay dubaanberiga roob doone buur bishaaro way isugu tagtaa beeraley badane biyahoo ka guray baa haruur lagula boodaahe bocorkow ka soo baadayaa beer kalgacalkeede bakaylaa hadday qarido waa loo biltiriyaa cadow lagaa badbaad shaajiriyo baahalyaa suude burxoorkay shimbirihii shambaac uga horgeeyaane baruuriyo abcadiin male qofaan badar walwaaleyn waxaa hadalka baaqiisu ay beera
beeralaydu waxay tacabka uga faa'iidaystaan saddex nooc oo biyaha ka mid ah kuwaasoo kale ah webiyada roobka iyo ceelal la qodo oo wax lagu waraabsado webiyada ayaa ah kuwo ay ku tiirsan yihiin beeralay badan kuwaas oo ku soo saara manaafacaad kala duwan sida uu inoo sheegay suldaan maxamed mayow abuukar biyaha webiga markaan soo qaato wax badan manfac badan ay ummadda u leeyihiin beeraleyda khaasatan marka maxay ahayd biyaha webiga horta markay imaadaan alxamdulilah oo roobka meelaha kale ka soo da-aan waxay imaadaan ayagoo guduud ahoo mxnaa kaale waxaa wato dhiiqo beertii lagu abuurana micnaha maxay carada laftirkeeda ay isbedelayso wax badan wax soo saarkeedana isbedel micnaha maxay aad dareemayso biyo nafaqaysan inay yihiin marka xilliyada gu-a oo kale awalan markuu imaado beeraha waa lagu waraabsadaa maxay ahayd waxaa lagu dhigtaa saasoo kale galeyda digirta bocorka sisinta hadba waxay marka loo baahan yahay haddana sidaasoo kale loogu abuurtaa marka waxyaabaha looga faa'iidan dalagyadaasa ka mid ah sida micnaha geedmiroodka ka mid ah mooska ka mid ah babayga iyo khudradoo dhan oo baxdo biyaha roobka ayaa iyaguna ah kuwo dalag badan lagu soo saaro walow aan sidii loogu talagalay looga faa'iidaysan cali cabdikariin waa siddeetan iyo lix sanno jir muddo dheer ku soo jiray tacabka kana soo mid ahaa shaqaalihii wasaaraddii beeraha ee dowladdii shuuciyadda hadda weli kama suulin inuu wax tacbanayo waxaana weydiinay sida ugu habboon ee wax lagu tacban karo biyaha roobka biyaha roobka waxaa lagu faa'iidaysan karaa horta beert marka hor jilaal abuur gelib haddaad awood u haysid daar iyo gudna waa kala yihiin rajada daar baa roobka gugal roobka u badnaan jiray hadda qudra allaa jirta roobka abaska yaraadee ma ogi roob gugal roob roob loo malayn jiray hadda dadkaan ama jeedid gug waxaa la abuurinaa galleyda sisana la abuurinaa daartana waxaa la abuuraya moordo deegaanka aan joognay ka soo qaba moordiya la abuura waxaa loo yeelaa moordida adkaysad badan marka galleyda iyo moordida badar ahaan markay bal ahaan taagan yihiin allah ka dhigo markii raasimaal aho meel la geli allah ka dhigo moordida waxaa nagoola sheekayn jiray inaga ma soo gaareen laba iyo toban sano way god ku jir jirta oo arre wilib yan isma bedelayin sideeday ahaan jirtay hadday biyo galaan hadda biyaha laga shuur iyad waa adkaanaysaa galley intaas adkayshadaas ma laha laakiin labada meeloodba hadday waraab iyo fal wanaagsan ay helaan waa laga dhergi karaa masgidi kale labadii meeloodba hadda ayba noo taagan tahay mogta aan haddaba geley ii taagan tahay oo hadda ayaad beeraley tahay haddaan beeraley ahay haa sani geley baa igu yaalaan sanad hore hadda mawrdida sanadka hadda dhawaay deertii hadda deerteeda soddon iyo shan loor ay baxday marka dadka dhulkan tam wax tacbada la israaba dhulkan nicma taal beerta maxaa faa'iido leedahay wax ugu faa'iido badan ba ma jiraan hadda liqaaye dukaanaad furatay saddex bilood dukaanka m- m- faa'iidadiisa intay kula ekaan kartaa ma badno mar kabaad rartay saddex bilood haddaad rartay dhacda inta isku jiraanba saddex bilood dhammaanayeen intaad faa'iida laga gaar waxa ugu qiimada dhulka ugu dhow marka si cilmi ahaan ah loo eego biyaha roobka aqooyahana wehliye ayaa ka warramay habka tacabka looga faa'iidaysan karayo roobku dadka barako iyo cabid iyo manaafacaad kale oo badan ayuu u leeyahay dadka iyo makhluuqaadka kaleba iyo nabaataadkaba beeruhu waxay ugu baxaan si aysan ugu bixin biyaha waraabka wuxuu u yahay caafimaad oo xasharaadka ayuu ka dilaa xoolaha waxaan aragnay haddii ayagoo cudurro qaba uu roobku yimaado oo ay caleenta cusub daaqaan way ku caafimaadaan biyaha roobka waxaa kaloo laga faa'iidaysan karaa in xilliyada roobka wax lagu beerto beero ku baxa roobka oo badan oo waaweyn in la sameeyo waxaan la soconaa beerihii jiimada oo webiga hareerihiisa ku yaalay dhib badan ayaa haysta marna webigaa ku fataha marna biyo la-aan ayaa haysata biyo la-aanta waxaa u badan webiga shabeelle marka in beero badan oo waaweyn oo webiga ka durugsan oo roobka ku baxa in la helo si ay qeyb uga qaataan amniga ghidaa'iga ama amniga cuntada biyaha laga faa'iidaysto ee beeraha lagu waraabiyo xilligan waxaa ka mid ah kuwa ceelasha maxamed cadaan xasan oo ku magac dheer muudey ahna nin caan ku ah ka ganacsiga dibiyada ayaa waxa uu horumar ka sameeyey beer uu ku leeyahay baadiyaha deegaanka kunya barrow ee shabeellaha hoose taasoo uu ku waraabiyo ceelbiyood uu isagu qotay beerta oo aan indhahayga ku soo arkay ayaa waxaa ka baxaya dhir badan oo kala cayn ah dhulka ay ku fadhisaahina waxa uu badkiisu gaarayaa laba kiilomitir oo isku wareeg ahi arrintan oo ah mid kudayasho mudan ayaan kala sheekaysannay muudey beerta magaceeda waxaa la dhahaa duwdheer ceelka waxtar weyn uu leeyahay oo xagga beerta wuu ku filin yahay ah, hadda waxaa ku waraaba jira ana meel shan boqoloo geed ah iyo meel sideed boqoloo geed ah oo liin ah aa ku waraaba jira biyaha ceelka qudaarta mooskoo kale qudaarta yaryar oo daruuriga ah oo oo ayaamaha dhadhow lagu cuni karo iyo macalaliintuba waxtar weyn uu leeyahay aniga liin moos qudaarta yaryar oo ku tacbaa horumarka ay samayn karto beer aad ku waraabsato ceel aad adigu leedahay ayaa ah inaad dabooli karto baahida magaalo ama aad soo dhoweyn karto sida uu sameeyey ganacsade muudey maadaama horta eh, magaaladayna kunyanbarow waa magaalo weyna noo noqotay alxamdulilah idaaba hadda horta macnaha ku filanbo markay ka bataanna kolley waa tuulo la yidhaahdo ugu dhow nas- nasrudiin oo dadkan ay u yaqaanaa waa hilowkaali idan oo hadda sii kabca hayso oo sii kora hayso wax fiican ay qaadataa كنا لجل هذا الشعور قبل الصباح نشعل نور اسمك خطاوينا الشغف نسعى لتحقيق الهدف xalqadan toddobaad ee barnaamijka waxaan ka faa'iidaynaa in dad badan ah oo qurbaha ka soo laabtay ay kaalin ka qaadanayaan wax soo saarka kana faa'iideen in la helo beero badan oo ka fog webiyada si loogu badbaado haddii ay biyuhu gooyaan kuwa dhaca dacallada webiyada qofkii ceel iyo beer meel qura ku diyaarsada inuu faa'iido badan helayo islamarkaana xilli walba wax soo saaran karo xataa jiilaalka odayaasha dhaqanka waxay ka dhex muuqdaan wax soo saarka taasoo ah arrin kudayasho mudan أمطري حبا وطهرا يا سماء واملئ الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذ أنبللت أرضنا بالغيث عادت للصفا dhegaystayaal intaa ayaanu ku soo gebagabeynaynaa qaybta toddobaad ee barnaamijka badqabka cuntada tan iyo qaybta xigta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أمطري حبا وطهرا يا سماء واملئ الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذ أنبللت أرضنا بالغيث عادت للصفا